Star FM News.
kulan waxaan dhegeystayaal qodobada warka duwarnimo aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah taliyaha guud ee ciidamada militariga kenya oo la dhaariyey waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan shacabka magaalada rombo ee kajiadho oo dibadbax sameeyey sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey dhankaasi soomaaliya caalamkana dhegaystayaal waxaan idinkugu hayaa labaatan iyo sagaal qof oo ku dhintay dhulgo saameeyey baraasiil waa duhurnimo jimca taariikhduna ay ku beegan tahay saddexda bisha shanaad ee meey sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay afar iyo labaatanka bisha tobnaad ee shawaal sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga ee soo dhowaada anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warka duhurnimo idinla socodsiinaya madaxweynaha dalka william ruuto ayaa saaka guddoomiyey munaasabad lagu dhaarinayay taliyaha guud ee ciidamada militariga waddanka ee k d f ta genaraal charles miruyi kahariiri iyo mas-uuliyiinta kale uu shalay magacaabay xafladda dhaarinta ayaa ka dhacday aqalka madaxtooyada state house ee magaalada nairobi charles kahariiri oo horey ahay ku-xigeenka taliyaha guud ee ciidamada k d f ta ayaa bedelay genaraal francis omondi ogola kaasoo siddeed iyo tobankii bishii afaraad ee sanadkan ku geeriyooday shil diyaaradeed oo ka dhacay ismaamulka elgeyo marakwet mas-uuliyiinta kale uu madaxweyne william ruuto dalacsiiyey ee maanta la dhaariyay ayaa kala ah john mugaravai ornenda taliyo ku-xigeenka guud ee militariga waddanka taliyaha qeybta militariga ee ilaalada hawada ee kenya air force fatuma gedi axmed iyo taliyaha ciidamada militariga ee ilaaliya badaha ee kenya navy paul awor atieno waxay dhammaantood ku dhaarteen in waajibaadka loo egmaday uga soo bixi doonaan si waafaqsan xeerarka dastuuriga iyo nidaamyada kale ee waddanka ka jira inay ilaaliyaan ama inay ilaalin doonaan gobonnimada hofnaanta iyo sharafta kenyaanka inay shacabka iyo qaranka ugu adeegi doonaan si aan lahayn cabsi eexasho kalgacayl niyad xumis saameyn siyaasadeed diimeed ama mid kale sidoo kale waxay ku dhaarteen inay markasta inta karaankooda ay difaaci doonaan dastuurka shacabka iyo qaranka oo ay u hoggaansami doonaan dhammaan xeerarka amarada iyo tilmaanta waaxda difaaca ee k d f ta madaxweynaha dalka william ruuto oo hogaamiyayaasha militariga u ballanqaaday inuu taageeri doono ayaa ku booriyey inay waajibaadkooda u gotaan si ay daacadnimo ku dheehan tahay maadaama loo dhiibay mas-uuliyad culus waxa uu xasuusiyey in looga fadhiyo u adeegidda danaha guud ee shacabka iyo qaranka sidaasi ogeedna lala xisaabtamaya hogaamiyaha dalka ayaa ciidamada difaaca waddanka ee k d f ku bogaadiyey hoorkarnimadooda daacadnimadooda iyo siday uga go-an tahay shaqada dalka u hayaan wuxuu hogaanka militariga ugu baaqi wada shaqeyn iyo ilaalinta halbeega dhaarta ee mareena ruuto ayaa mas-uuliyiinta militariga u sheegay in aan loo magacaabin adeegidda qoomiyadahooda sidaasi ogeedna laga doonayay inaynan qabiil tixgelin sidoo kale waxa uu ka dalbaday inay noqdaan kuwo go-aan adag balse si cadaalada ula macaamila saraakiisha iyaga ka amar qaata dhanka kale madaxweyne william ruuto ayaa sheegay in dowladda ay ciidamada difaaca ee k d f ta u aan iraahday abaabuleysa si u hogaamiyaan waaxyo kala duwan oo ku dadaalaya yareynta saameynta daadadka waxaa munaasabadda maanta lagu dhaarinayey hogaamiyayaasha militariga dalka goobjoog u ahay madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gajagwa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee waddanka aadan bare ducaale iyo mas-uuliyiin kale shacabka magaalada rombo ee waqooyiga ismaamulka kajiadho ayaa xiriyay wadada u dhexeysa magaaladaasi iyo dowla deegaanka taita taveta tani ayaa saameysay howlaha ganacsiga iyo socodka gaadiidka dadweynaha magaalada rombo ee kajiadho ayaa tallaabada ay qaadeen u aaneeyey inaan waxba laga qaban cabashadooda ku aadan tayada wadadaasi oo ay sheegeen inay aada tayadeeda u liidatay islamarkaana la mari karin mararka qaarkood shilalna ay ka dhacaan waa kuwan qaar ka mid a dareenkooda warbaahinta la wadaagay Kwa majina kamili anaitwa John Kimeu. Kile ambacho kimetuleta katika eneo hili ni kwa sababu ya tatizo la barabara. Tatizo hili limeweza kutuchukua muda mrefu sana, wakati ambapo mwaka huu tulikuwa na tatizo kubwa la mvua, na baada ya mvua tulipata matumaini baada ya waziri wa barabara kutangaza kwamba ifikapo mwezi wa tatu kontrakta atakuwa kwenye site na tutaweza kurekebishiwa hii barabara. Na kama jinsi unavyoona, hawa ni wakulima ambao wamejitokeza kufanya maandamano ili kufikisha kilio chao, ni kwa sababu barabara hazipitiki kwa sasa. Kama jinsi unavyoona, hakuna gari gari ambalo linaweza kuja la kununua mazao katika eneo hili. Tumekuwa na matumaini makubwa sana baada ya kuchukuliwa serikali na, na William Ruto, tukajua kwamba maasila tutaweza kupata nafasi ya kurekebishiwa barabara, lakini kilio chetu tunaomba kiweze kufikia serikali. Lakini tangu mwezi wa tatu hata sasa tunapozungumza ni mwezi wa tano, barabara haipitiki. Hiki ni kilio cha wananchi wa sehemu za Loitoktok, Rombo, eneo ambalo linazalisha chakula kwa wingi. Hapa tunazalisha mazao ya nyanya na hizi nyanya tunaweza kuuza sehemu tofauti za nchi hii ya Kenya. Kila siku tunapeleka zaidi ya gari kumi na tano Uganda, zaidi ya gari kumi kila siku zinaenda Tanzania, sehemu ya Dar es Salaam.
Majina yangu naitwa John Mapash na mimi ni mchukuzi wa magari, na katika eneo hili hakuna kitu mbaya tumekuja kuona. Tumedanganywa kwa miaka mingi kuwa barabara hii inatengenezwa, na hasa hasa upande wa magari wanapata shida sana, na wakati huu tumeamua kuandamana ni kwa sababu sisi wenyewe magari yetu yamevunjika vunjikia kwa hii barabara. Ukijaribu kuangalia upande wa nauli, nauli imekuwa juu, ni kwa ajili ya barabara hii yetu. Magari yanakata maspring kila siku gari ziko garage hapa. Sisi hatuombi hata lami, tunaomba hata angalawa first aid kidogo, taya maram. Mbunge wetu akiwa pahali alipo, tunamuomba asikie kilio chetu.
codadkaasi waa shacabka rombo ee waqooyiga ismaamulka kajiado halkaasi haddii aan uga gudbo weli dhegeystayaal qeybta wararka kenya ayaynu ku guda jirnaa madaxa fulinta ee golaha warbaahinta dalka m c k david omwoyo ayaa sheegay in saxaafadda laga doonayay inay door muhiima ka qaadato arrimaha deegaanka waxaa xuseen la joogay xilligii warbaahinta diiradda saari laheyd tabinta iyo ololeynta ilaalinta deegaanka tani ayaa ku saaadaysa iyadoo maanta guud ahaan caalamka looga dabaaldegaya maalinta xorriyadda saxaafadda oo sanad walba la qabto saddexda bishi shanaad ee mey golaha guud ee qaramada midoobey ayaa maalintan u asteeyey in sare loo qaado wacyigelinta la xiriirta muhiimadda warbaahinta iyo xaqiijinta madax banaanideeda bulshada caalamka ayaa maanta oo kale lagu baraarujiyaa in aynan caqabad ku noqon xaqa uu qofka u leeyahay inuu dareenkiisa cabiro sida ku qeexan farqadda sagaaliyo tobnaad ee qaraarka guud ee xuquuqulaadanaha ee la ansixiyey sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo sideedii wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ee dalka ayaa shaacisiin sagaal iyo toban ka mid ah ismaamulada wadanka laga hirgeliyey xerooyin dhan boqol shan iyo toban oo loogu talagalay inay hoy ka dhigtaan dadka ku barakacay daadadka xerooyinkan ayaa loogu adeegi doonaa labaatan iyo todobaad oo aan idhaahdee labaatan iyo todoba kun shan boqol siddeetan iyo lix qof oo barakacyaal ah bayaanka wasaaradda waxaa qayb ka ah in howlaha samata bixinta ay ka socdaan waa laba iyo toban dowla deegaan sida gaarisa kiambu migori naarok kajiado galbeedka bakood nyeri siaya nyandarwa kirinyaga iyo tanariva wasaaradda ayaa intaasi ku dartay in saddex boqol soddon iyo lix kun oo kiilogaraam oo cuntooyin ay ka mid yihiin bariisi digir loo qeybiyey qoysaskay saameynta ka soo gaartay roobka iyo fataahadaha ka dhashay ee ismaamulada buusiya homa bay kisumu machakos nairobi naikuru iyo muranga tani ayaa imaanaysa iyadoo dadka degan meelaha u dhow webiyada biyoxireennada iyo biyoqabadka waa biyoqabadka lagu amray inay goobahaasi ka guuraan ka hor lixda maqribnimo ee maanta haddii kale in si qasab ah looga saari doono wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ee dalka brofesor kiduri kindiki ayaa sheegay in daadgureynta qasabka la samayn doono ama la sameyn doono inta laga bilaabo lixda ilaa lixda iyo qadar soddon daqiiqo ee maqribnimo ee maanta waxa uu tani u aanayay in laga cabsi qabo dhulgo saameyn kara meel u dhow ilaah biyaha maadaama boqol toddobaatan sideed biyo xireen ay ku yaala dhulalka dowladda iyo dhulalka sida gaarka loo leeyahay ay buuxsameen ama ay ku dhow yihiin inay buuxsamaan ilaa iyo hadda waxaa roobabkii daadadka ku nafwaayay laba boqol iyo toban qof guud ahaan dalka tirada guud ee dadka ay saameynta soo gaartay ilaa iyo hadda ayaa ah boqol sagaashan iyo lix kun laba boqol sagaashan iyo lix qof waxaa dhanka kale dhaawacmay boqol labaatan iyo shan ruux iyadoo ugu yaraan sagaashan kalena weli la la-yahay sidoo kale waxauu roobabkay daadadka ku burburay kaabayaasha dugsiyadhan kun sagaal boqol lixdan iyo toddobo sidoo kale waaxda saadaasha hawada ee dalka ayaa sheegtay in la rajeynayay in roobaba culus ay ka da-aan soddon iyo saddex ismaamul sida nyeri muranga kirinyaga kiambu nyandarwa machakos embu tharakanisi meru marsabed nandi bomet naikuru elgeyo marakwet westbocot baringo samburu turkana iyo singishu laikipia narok kakamega fiiga busia bungoma tranzoia kisumu kisii nyamira migori siaya homabay iyo nairobi hay-adda laanqeyrta cas ee dalka ee kenya red cross society ayaa sheegtay in abbaara sideed iyo qadar soddon daqiiqo ee fiidnimo ee xalay ay soo samata bixisay qoys ku xanibnay gurigooda kadib markii gudaha u galeen biyaha daadka hay-adda ayaa bayaan ku sheegtay in lagala soo xiriiray nambarka lagu soo gudbiyo dhacdooyinka deg dega ee hal hal sagaal sagaal saraakiisha hay-adda lanqeyrta cas ayaa ku guuleysatay inay halkaasi ka soo daadgureeyaan xubnaha qoyska hay-adda ayaa dhanka kale sheegtay in shalay qeyba hay-adda ayaa dhanka kale sheegtay in shalay ay qeyb ka ahayd barnaamij cuntooyina iyo waxyaabo kale oo muhiim ah loogu qeybinayay qoysaska ay fatahaadaha saameeyeen ee ismaamulka gaarisa waxaana howshaasi horkacayay madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gajagua ciidamada booliiska ee ismaamulka makwini ayaa dadweynaha u diray digniin ah inaynan ku dhowaanin biyo-xireenka dwake dham tani ayaa loo aaniyey inay sii kordhayaan heerka biyaha ee biyo-xireenkaasi waaxda dambe baarisa dalka d c ida oo soo xiganaysa warbixin ku aadan xaaladda halkaasi ka taagan ayaa sheegtay in biyaha daadadka ay saameeyeen buundada makweyni meelaha aagaas u dhow ayaa lagu tilmaamay kuwo khatar ku ah nolosha shacabka islamarkaana ee xaaladaha halisa ay ka dhalan karaan waxaa uu walaac xoogan soo fadsaaray dadweynaha ku nool tuulada ingaari ee ismaamulka samburu tani ayaa timid kadib markii ay ka warheleen in biyo-xireenka nakugunyo uu qarka u saaran yahay inuu soo fataho waxay doonayaan in dowladda ay ku wareejiso ama u wareejiso meel kale oo ay ku noolaan karaan maadaama ay ka cabsi qabaan saameynta fatahaadda haddii uu halkaasi karkaarada jabsado biyo-xireenkaasi waa kuwan qaar ka mid ah oo dareenkooda warbaahinta la wadaagay Tuliamkia asubuhi leo tukaanza kuona damu ya hapa Moriji imeanza kuleak na huko ndani e, na kunyugua damu, na tukaanza kusimama hapo, tukaita wasee, wasee wamefika na tukaona basabu ni hatari, tumeita watu ya kaunti wamefika. Sasa tunangoja usaidizi, at least wajaribu kusaidia kabla haijafanyika mabaya juu sasa hizi iko watu wanaishi hapa chini, ambaye hii silango ikitoboka inamaliza watu kabisa.
Sasa hii damu ni mara ya mwisho kutengenezwa ilikuwa 1978 iko na miaka mingi bila kutengenezwa au bila kufanyiwa repair. Kwa hivyo imekaa imesibika, mpaka outlet yote imesibika. Sasa maji yote ina, inarundana mahali moja, kwa hivyo tunahofia itakuwa hatari kwa wale manyata wako hapa, ambaye hii maji ikibast ita, itaumiza watu wengi.
Hata kaunti pia alikuja anasema anasaidia si tulete tinga ya kupungua ile sehemu alikuwa amefungana mahali moja na kupita. Kwa hivyo ndio na naomba tu hawa ndio nangoja hawa hako tayari, hawa nasikia anakuja ndio, lakini hajapika, si bado nangoja hawa asaidie, si tinga abomoe abomoe ile maji maji yaende kwa njia ile nafaa, kwa sababu kungojea kutokea hii maji kubomoka kama boma si mwingine kakina Naivasha, kila mahali, kila fikiri, kila mtu naona ni hatari ya maji.
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatanna haddii aan eega wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo soomaaliya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee soomaaliya danjiira axmed macalin fiqi ayaa ka qaybgalay kulan laba cisho oo loogu golxaarayo meertada shan iyo tobnaad ee shirmadaxeedka islaamka oo ay martigelinaysa caasimadda dalka gambiya ee banjuul kulanka golxaarka ayaa looga hadlay ajendayaal mudnaan u leh oo aan idhaahday ajendayaal mudnaan u leh ururka iyo caqabadaha ay wajahayaan dunida islaamka kuwaasay ugu horeeyaan arrinta falastiin wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee soomaaliya ayaa intuu u socday kulankaasi uu shir duceedyo la yeeshay wasiiro badan oo dhiggiisa ah isagoo kala hadlay sarwaqaadidda xiriirka labada waa labageesoodka ee u dhexeeya waddamada islaamka kulankaasi ayaa sidoo kale looga hadlay xaaladihii ugu dambeeyey dunida gaar ahaan heer gobol iyo heer caalami waxaa sii kordhaya dadka isaga barakacaya qaar ka mid ah xaafadaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kadib daadad ka dhashay roobabo saacado badan ka daayay gudaha iyo daafaha magaaladaasi oo ku soo rogmaday xaafadaha qaar meelaha weli ay ka socdaan barakac xoogan ayaa ka mid ah xaafadaha kooshin gaar ahaan laamaha raadreerka iyo kurtiima oo ahay meelaha sida weyn u saameeyeen daadadka ee ku soo rogmaday gudaha magaalada beledweyne qoysaska maanta ka barakacaya xaafadahaasi ayaa afar iyo labaatankii saacadood ee lasoo dhaafay intooda badan ku dhex go-doonsanaa guryahooda maadaama ay weli waayeen jaanis ay uga dhex baxaan daadadka ku soo rogmaday xaafadahaasi dadka reer beledweyne oo markii hore ku dhibi qabay fatahaadda webiga shabeelle uu sanad weliba ka sameeyay gudaha magaaladaasi ayaa haatan waxay ugu sii darsamay inay barakacaan xilli roobaad welibo maadaama daadaday ku soo rogmanayaan qaar ka mid ah xaafadaha magaaladaasi mana jirta xilligan wax dadaal ah oo ay wadaan madaxda maamulada iyo kuwa ku sugan beledweyn ee gobolka hiiraan state iyo maamulka hirshabelle dhanka kala duqa magaalada beledweyn salaad cabdulaahi oo u kurgalay xaaladda beledweyn ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey xaaladda siday tahay waxaana hadaladiisii ka mid ahay duqa magaalada beledweyn
waxaanan u soo baxnay inaan aragno waxyaaladii iyo wixii ka dhasha roobabka mihigaanka meelo badan oo ka mid a kiliga boondada iyo meesha webiga ugu daran tagnay meeshan gadaashiidana waxaa ka muuqda biyo hadda saa ujeediin biyahan ma ahan biyo webiga ka yimiday biyihii xareedda waayan oo kor ka yimiday injineeryadii ka mid ahay dhisay kiligana waa nala socdaan marka hore horta waxaan rabnaa inaan dadka u faahfaahina sababta biyaha xareedda ay u baxeen iyo wixii sababay injineeraha ka hadlay hore u hadlay anigana waxaan rabnaa inaan wixii aragtideena iyo waxaan aragnay aan ku darno webigu waa naqsan yahay biyuhuuna space haystaan ay gagalaan webiga injineerkana waa isla soo aragnay waxyaabihii sababay dadka deegaanka ah oo webiga hareerihiisa degan oo waxyaaladu gaarteenna waan la hadalnay dhibkaan anigu aan soo aragnay inoo sheegay inay meesha ka jirto waxaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo in maadaama uu keliga hadda uu sheegay injineerku inuu berbeshin ku jiro shaqana markii la qabto wixii ka yimaada ama lagu howlgalaa shaqada iyadoo la qaban go'aan lama gaari karo go'aanka la gaari wuxuu waa in wax la dhiso waa la dhisay dhismadaa laga yaaba inay dhibaato ka timaado dib loo saxo ama dhibaatadii markaas oo loo dhisay inay saxdo aa loogu talagalay hadda waxaan ka hadlaynaa waxqabad fiicana la qabtay dadkii dhisay iyo wixii gacankaysaba um horta u mahad celinaa baahi weyna daboolantay laakiin nimco kasta nusqaanteeda wadataha soomaaliya u tirahdaahe cilladii yaraa soo noqotay oo ah in biyihii xareedda ahay oo in laga qaxay ee yareeday ay sabab u noqotay hadda in keligii la dhisay oo biyihii xareeddaha laga qaxo ciladiina waan soo helnay kolley injineero kalena waa nooga dambayn doonaan annagu injineer manin laakiin aqal baan leenahay waxbaan fahmaynaa marka waxaan soo noo soo baxday in cilad ka jirta meesha webiga biyuhu uga daraan keliga webigii oo naqsan oo biyihii may haastaan meel space ahoo ay galaan ayaa haddana biyihii waxay cadhiiri kala kulmeen meeshay webiga ka galaayeen wixii sababay iyo qaabka loo loo xalli karana waxaan kala hadlayn injineerinta dhisaysa haddii ilaha yidhaahdo sidoo kale waxaanan meesha ka maqnayn keliga waxu u baahnay gacan ku hayn webigan waxa buxiy waa qashin oo magaaladiibu ka duugmay kiliguna markii la qodo webigu noqonayaa qashin badan iyo howl badan webiga kiliga gasha darteed cillado badan ay sababeen sidoo kale waxaa cillad sababay meelihii oo dadku maraayeen maadaama kiligu uusan boondooyin badan lahayn xaafad magaaladuna ay kor u kacday meelihii dadku ka goynaayeen jiilaalkii kiliga oonan la diyaarin oo ama la carabuuxin ama aan laga warqabin ama aanan mataqaanaa lagu talagelin ayaa waxaa sababay inay biyihii ka baxaan cilladaas labaadna waa jirtaa cilladaas cidna ku eeday mayno shaqadii dawladda hoose ahayd mas-uuliyaddeena waan qaadanayna haddii la haydmo oo wixii hadda ka dambaysa dhibkaas soo noqon ayaan insha allah tacala ka shaqaynaynaa dadka ka qaxay xalay biyaha oo guryahoodii xalay biyaha u galeen kuwa kaama deganaay iyo kuwa keliga geeskiisa deganaayba musiibadu waxay ahayd musiibo dabiiciya oo la ogaay laguna talagalaayay oo la rajaynaya maadaama xilli roobaadka ay tahay laakiin dadku badanaa biyaha xareedaha ka qaxaysiin isla isma lahayn dadku rajo badan ay qabeen maadaama webiga uu biyaha u yar yihiin rajo badan oo oo waxa la qabay sanadka in xoogaa biyaha laga nagaado xilligii biyu bixi jireen waa la joogaa mayaa bilaabatay laakiin cilada saa dhacda ayadana waxaan isku daynaa in insha allahu tacala ina xallino
gudoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliya maxamuud macalin cabdulle oo ay weheliyeen ama wehelinayeen agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka ee galmudug gudoomiyaha gobolka mudug maamulka degmada gaalkacyo ayaa waxay booqasho ukurgelida ku tegeen kaamamka barakacyaasha ee ku yaala duleedka magaalada ayagoo qoysaska ku nool ka xog wareystay xaaladaha ay ku nool yihiin gudoomiyaha warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka siiyey socdaalkooda oo ay halkaasi ku tegeen magaalada gaalkacyo banaankeeda oo dadkii barakacyaasha ahay ee magaalada gaalkacyo oo lai sheegi jiray muddo dheer aan la joogo dabcan waxaan rabaa inaan idiin sheego inay waxaan yarka ahoo yaalla meeshan oad arkaysaan waa waxii dowladda shiinuhu ay tiri qayladhaantii aan yeerinay oon ahaaday warwalaala yaalow roobaa nagu soo socdo dadkiina bannaanka uu naga taagan yahay dowladihii aan u ceeldhaaminay dowladda ugu dheg nuglaata waxay noqotay dowladda shiinaha oo runtii kaliya meeshaan kaliya ka bixin maynee magaaladan aad u jeedaanna waa ka bixinaynaa baydhabo waa ka bixinay doolo waa ka bixinay marka waxawaaye magaalooyinada intii la gaari karo dee xaaladuhu waxa aan haysanaa aad u yar ayaan ka bixin doonaa haddii ilah yihahdo marka dowladda shiinaha mar kale waan u mahad celinaynaa guud ahaan waxaan rabnaa haddii ilaah yidhaahdo in ummadda soomaaliyeed ay isgarab qabato waa ka xunnahay waxaan la tacaamulaynaa xaalado aad u badan shabaab oo dhibaato meel nooga hayo dalkan waxyaaba aan hore uusan u aqaan jirno oo la yidhaahdo cimilada isbedelayso oo marna fatahaada marna orax kulula hadda oraxdan kulula haddeedna hayso haddana waxaa laga yaabaa saacad ka bacda inay ummadaanu biyo iyo rafaad ay u rafaadaan marka eh, dabcan dee waxaan rabnaa inaan xaaladahaas oo aad u jeedaan oo dhan aan dadkeena kala shaqayno oo aan la qabsano codkaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka ee qaranka soomaaliya intaanan weerarka caalamka u gudbin taliyaha ururka toddobaatan iyo koowaad ee ciidanka admis gaashaanla dhexe filip butoye ayaa maanta la kulmay taliyaha guutada saddexaad ee ciidanka qaranka soomaaliyeed sarreeye guute yuusuf ibraahim oo qayb ka ah howlgallada ka socda gobolka shabeellada dhexe kulanka ayaa labada dhinac waxay isku xog wareysteen ama uga hadleen xaaladda amni iyo bini-aadinimo ee- ee gobolka shabeellada dhexe iyo sidii loo dardargelin lahay dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab labada taliye ayaa ku heshiiyey inay wadaagaan wadaagista xogaha sirdoonka xoojiyaan howlgallada wadajirka ee lagu sugayo amniga in gargaarsiiyaan dadka uu saameeyey fatahaadda webiga shabeelle dhinaca kale ciidamada atmis ee ku sugan gobolka jubbada hoose ayaa la kulmay maamulka deegaanka iyo taliyayaasha ciidamada ammaanka ee soomaaliya islamarkaana ay ka wada hadleen sidii loo sidii loola dagaalami lahay khatarta al-shabaab ee ka jirta magaalada bilis qoqani ee degmada afmadow dhanka kale gobolada shabeellada dhexe iyo jubbooyinka ayaa waxay ka mid yihiin goobaha ay ka socdaan howlgallada ka dhanka al-shabaab iyadoo saacadihii lasoo dhaafay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay la wareegeen deegaano horle qodobka aas ayaa wararka soomaaliya u dambeeyey markaan mawliidan ka codsaday inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka
mahadsaned maxamed axmed iyadoo maanta loo dabaaldegaya maalinta caalamiga ee xorriyadda saxaafadda ayaa waxaa duulaanka israa'iil ay ka wado ghaza bishii toddobaad lagu dilay ugu yaraan eh, boqol waryaal ah suxufiyiintan ayaa u badan kuwa dhalasho ahaan ka soo jeeday dalka falastiin waxaa arrinkan shaaca ka qaaday guddiga badbaadinta wariyaasha ee c p j iyo xiriirka caalamiga ee suxufiyiinta ee i f j xafiiska warfaafinta ee ghaza ayaa dhankiisa tirada wariyaasha ee la dilay laga soo bilaabo toddobadii bishii tobnaad ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatankii ku sheegay in ka badan boqol iyo afartan qof dhanka kale waxaa muddadan gudaheeda la dilay ugu yaraan soddon iyo afar kun shan boqol sagaashan iyo lix qof oo falastiiniyiin ah halka la dhaawacay toddobaatan iyo toddoba kun siddeed boqol lix iyo toban kale waxaa weli la la-yahay in ka badan siddeed kun oo dheeraad ah waxaa la xaqiijiyey in ugu yaraan labaatan iyo sagaal ruux ay ku dhinteen roobab culus oo ka da-ay iyo dhulgo oo ka dhashay oo saameeya gobolka koonfureed ee waddanka brazil ee rio grand sul sida laga soo xigtay wakaaladda difaaca rayidka ee dalka brazil waxaa la la-yahay ugu yaraan lixdan qof oo kale maamulada gobolkaasi ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah waxaana socda howlaha samata bixinta ee lagu raadinaya dad dheeraad ah waxaa burburay guryo buundooyin iyo waddooyin dabaylo xooggan ayaa sidoo kale burburiyey ku dhowaad boqol iyo konton degmo oo gobolkaasi hoostaga waxaa dhaawacmay soddon iyo lix qof halka in ka badan toban kun ay barakaceen doomiyaha gobolkaasi eduardo leyite ayaa sheegaya in ay la tacaalayaan musiibadii muddo ugu darnayd madaxweynaha dalkaasi brazil ayaa ballan qaaday in si hagar la-aan ah loo adeegsan doono raasimaalka aadani iyo dhaqaale si loo yareeyo saameynta dhibaatada dhacday wixii ku soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan waxaa lagu soo waramayaa in ciidamada militariga ee israa'iil ay dileen toddoba qof oo ay ka mid yihiin afar carruur ah tani ayaana timid kadib markii ay duqeeyeen guri ku yaala magaalada ku taalla koonfurta ghaza ee rafax waxayna tani imaanaysaa iyadoo qaramada midoobay ay sheegaysaa in loo baahan yahay ilaa iyo afartan bilyan oo dollar si dib loogu dhiso kaabayaasha burburay ee ghaza waxa ay qaramada midoobay sheegtay in burburkan aan horey loo arag iyadoona dhacdadii ugu dambeysay ama burburka noocan ah markii ugu dambeysayna la diiwaangeliyey tan iyo dagaalkii labaad ee dunida wararka intaasi ku daray in ururka xamaas ee dalka falastiin ay ergo u dirtay masar si ay halkaasi uga qayb galaan wadaxaajoodyada la xiriira in xabajoojin ay ka dhaqan gasho ghaza qodobada caalamka waa naga intaa aan dib idinkugu celiya maxamed axmed
waa uu mahadsan yahay mawliid madaxweynaha dalka william ruuto ayaa la filayaa in sideedda duhurnimo ah ama daqiiqada kadib uu si rasmi ah qaranka ula hadli doono warkii duhurnimo aad kala socoteen idaacaddii star f m waa naga intaa anigoo maxamed axmed khaliif ayaa idiin warrameeyey mawliid maxamed shuuriye ayaa warka soo saaray cidduu warkayga seegay waxay dib uga daalacan karaan barta internetkayna ku leenahay ciwaankeeduna yahay w w w star f m c o k e halkaasoo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhrinay
Audio Jungle.